wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo kusoo xirtay kulan wadatashi ah kaasoo ku saabsanaa dib u eegista hanaanka maareynta qashinka adag shirkan oo socday muddo laba maalin ah ayaa waxaa guubjoog ka ahaa madaxa xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada kismaayo xubno ka socday shirkadaha qashinka maareeya iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada kismaayo najiib bare salaad ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la maareeyo qashinka magaalada run ahaantii wasaaradda arrimaha gudaha waa kaga mahadcelineynaa mar kastaba in maamulka degmada kismaayo ay si dhowa dhibga ula shaqayso barnaamijkan maareynta qashinka sharciyad hore laga soo saaray oo maanta la qabo in wixii hore ama maadaama sharciyadda markii lasoo saarayo in badan inaan ku baraarugsaneyn markaana markii lasoo saarayo magaalada kismaayo naftigeeda magaalo aada u yar oo kooban iska ahayd magaaladii ballaaratay kambaniyadii ballaarteen in sharciyaddaasayta dib inta loo fiiriyo wax looga bedelo run ahaantii maamulka degmada kismaayo wuxuu hal aadayn u taagan magaaladan inay noqoto magaalo wanaagsan oo quruxsan oo nadaafadeeda ay aada u horumarsan tahay laba shirkadii saddexaada hadda la siiyey contractu dowladda hoosaana siisay laba shirkadna horey u hayeen waxaan arki karnaa marka waxyaabo badan oo sidii laga rabay aanan ahayn laakiin marka sharciyaddan lasoo saaro run ahaantii isla xisaabtan fara badan aa jiri doona xaqiiqatan dhanka kale madaxa xasilinta wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdulaahi xaaji oo kulan ka soo xiray ayaa faahfaahin ka bixiyey shirka iyo waxaa diiradda lagu saaray intii uu socday waxaa jira haga oo ah wasaaradda arrimaha gudaha aan hagaajinay labada kun labaatan iyo kowdii hagahaas wuxuu qeexayaa wax walba oo ku saabsan maaraynta qashinka adag hadday noqoto ganaaxa qofka muxuu ahaa qashinka meelaha aan loogu talagelin dhigo hadday noqoto khidmada ee laga qaadayo muwaadinka reer jubbaland ah hagaas ayuu ku xusan yahay hadday noqoto wax walba oo ku saabsan maaraynta qashinka ee dowladda jubbaland hagahaas ayuu ayaan ku qeexnay labada kun labaatan iyo koodii aan ka wasaarad ahaanna hagaajinay aniga waxaan ka mid ahaa tiimkii hagaajiyaan ka mid ahaa hagahaas ayaan rabnaa maanta wada tashi inaan dib weegis ku suubino oo waxa maaragtay ka maqan wixii lagu qaldamay oo maaragta la rabo in laga bixiyo wixii la rabo in lagu daro waxyaalahaas kulli ayaan rabnaa maanta inaan ka wada niqaashino fadhigan fadhigan waxaa xiigi doona fadhi kale oo berito ah oo marka presentationka hadda la soo jeediyo oraahdiinina aad ku dirsatiin oo lagu ansixin doono isla hagahaas agaa luuqadda af ingiriisku ku qornaa waa la tafsiiray ayadoo tafsiiran waxaa idin akrin doono agaasimaha aftaax ayaan idin akrin doono insha allahu tacaala oo af soomaaliya kusoo tafsiirnay si fiican nooga soo shaqeynay waxaa rabnaa idinkana shirkadaha iyo howlwadeennada muxuu ahaa degmada kismaayo oo halkan ku sugan iyo guddoomiyaha inaad markhaati ka ahaatiin wada tashigaana qayb ka ahaatiin